allah u naxariistay suldaan maxamed maxamuud maxamed oo loo yaqaanay maxamed deeq ahaana suldaankii beesha murugsade ee gobolka jubbada hoose ayaa ku geeriyooday isbitaalka guud ee degmada jilib waxbarashada aas-aasiga ah waxa uu ku bartay degmada jamaameh oo uu ku soo barbaaray suldaanka wuxuu waayihii dambe la xanuunsanayay xanuunada macaanka iyo dhiigkarka oo ugu dambayntii uu sababsaday sida ay alfurqaan u sheegeen dadka yaqaanay suldaanka ee la soo rafiiqay suldaan maxamed deeq ayaa maanta janaasada lagula tukaday degmada jirib halkaas oo ugu dambayntii maanta lagu aasay aaska suldaanka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culamaa u diin odayaal dhaqan iyo waxgarad ka tegay degmada jamaameh si aan wax badan uga sii ogaano taariikhda suldaanka waxaan khadka teleefoonka kula hadlay ugaas ibraahim shariif ugaaska beesha ashraaf ee wilaayada jubbada hoose ugaas shariif ayaa in ka badan labaatan sano saaxiib dhow la ahaa suldaanka waxaana uu la socday suldaanka marka laga soo qaadayay degmada jamaameh ilaa ugu dambayntii uu ku geeriyooday degmada jilib inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waa ku dhowahay idaacadda alfurqaan su-aasha ay weydiisay suldaan maxamed maxamuud maxamed loo yaqaano maxamed deeq ilaahay baa oofsaday taariikh dheeraan ku leeyahay waa saaxiibkey muddo afar sano taqriiban ku dhowaad ayuu wuxuu yahay suldaan soomaaliyeed aan dhihi karaa ma ahayn suldaan qabiil ma ahayn suldaan diineed buu ahaa insha allah nin wuxuu ahaa dabeecad wanaagsan nin wuxuu ahaa insha allah furan nin salaama satr leh nin casif jecel u ahaa inta anigu waxaan labaatan sano iyo ka badanaan saaxiib ahayn dabeecadiisa aad baan u aqaanaa nin insha allah wuxuu ahaa dugsiga qur-aanka jamaama ku dhameeyey wuxuu ahaa nin saddexe iyo dugsi hoose dugsi dhexe degmada jamaama macnaha insha allahu tacaala ku dhigtay nin aqoon leh buu ahaa maadkiisiine nin aad u dadaal badan buu ahaa nin soomaaliyeed u waxaan dhihi karaa marka ilaahi baa oosta insha allahu tacaala inta taqaanay intaan aqoonin bu waxaan leenahay insha allahu ninkaasa loo duceeyo qabrigiisa allah waasiceeyo yuu suldaan u ahaa wuxuu ahaa beesha kana leh ama mursada saydo soomaali u yaqaaniin ee jubbada hoose ee jubbada hoose ugaas ibraahim waxaa igu maqaalaa in marka ugaaska jamaama laga soo qaadayay ee jilib la keenayay inaad la socotay oo aad safarkana kula rafiiqday xanuunka hayay ee uu geeriyooday maxaad nooga sheegi kartaa jisaaka allahu khayr khayr jisaa suldaanka wuxuu lahaa laba xanuun uu lahaa oo weli in muddo ah diris la ahaa sida kiiska xanuunadaas ayaa muddo ah ilaahi subxaana watacaala uu ku imtixaamay haddana iyaa mid kamid ah oo sokortii aada u kacday bal wuxuu lahaa hadda markaa degmada jamaamka anaa soo qaaday gaari as-uuley ana ku soo qaaday shalay tayna ahayd xalay laba sacna isbitaalka wuxuu ku dhintay jilib kan weyn marka sokortaa ku kacda ma garad halkee lagu aasay jilib degmada jilib aan ku aasnay ka waran en caruurtuu ka tegay en suldaanka
suldaanka wuxuu dhalay hadda adduunka korkiisa u joogay toban caruur oo ay afar wiil ka yihiin lixna gabdha ka yihiin waayahay en suldaanka dadka yaqaanay en waxay ku yaqaaneen in nabadoon inuu ahaa wax badanna masaalixda ummadda ka shaqaynayay sanadihii colaadda iyo haddaba taariikhda dhankaas maxaa nooga sheegi kartaa suldaanka nin anigu degmadaan iskugu dhalan jamaamo gobolka degmada hoos gaar ahaan degmada jamaame maalintaan dhashay iyo maalintaan saaxiib ahayn intaan kasoo aqlinay aan dareemi karaa suldaanka wuxuu ahaa nin bakooradda awowgiisa uu dhiibay suldaan soomaaliyeed uu ahaa in muddo ah haddana beeshiisa soo xushay afar sano ka hor waa lasoo doortay labada jub aa loo doortay shaqaynaynay dadka ay ka shaqeeyaanna wuxuu ahaa insha allah mid raaxad fiican kuga shaqeeya u ahaa taariikh dheer uuna leeyahay insha allahu tacaala nin dad jecel uu ahaa nin gargaar badan uu ahaa inta aan ka aqaano suldaanka degmada jamaam uu ku dhashay wuxuuna macruuf leeyahay waxaan dhihi karaa gobolada soomaaliyeed oo dhan inuu macruufkeeda leeyahay aan aaminsanahay dhowr malan waxaan u keenay xaalad caafimaad asoo caafimaad qaban aan ka celinay haddana wuxuu insha allahu tacaala ajiishiisa ilaahi subxaana watacaala ku geliyey isla degmadii jilib oo goobaha caafimaad hore usoo boogan jirna kamay tahay alxamdulilah waana ku casnay aad baad umahadsan tahay in ugaas ibraahim shariif kaasi waxa uu ahaa ugaas ibraahim shariif ugaaska beesha ashraaf ee wilaayada jubbada hoose oo u warameeyey warbaahinta alfurqaan kelimaad iyo codad laga jeediyey aaska wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan insha allah